waxaa ka mid ah buundada sabiid iyo caanoole oo afgooda u jirta toban iyo laba kilomitr ama toban kilomitr u jirta iyo degmada owdegle ayaa maaragtay sabab u ah maaragtay ayaa u daran meelaha maaragtay naga xiran oo aada uga camarayna buundooyinta gaar ahaan weliba buundooyinta in naloo fasaxo waayo dadka gobolka ku noolo khudaarta iyo maaragtay gaadiidka u maraan nahay haddii marka buundooyinta naga xiran yihiin safaro dheerdheer ayaana galay ku yeelatay hadda roobabkii hadda lasoo dhaafaayo haba u darnaadeene waa inay maaragtay u darnayd oo iyadoo maaragtay bari qallalan tahay ayaa dadkii deganaa webiga qoraxsinkiisa oo buundooyinta kasoo gudbi lahaa meelay usoo maraan waayeen oo waayo buundooyintiiaba ka xiranba kii marka bari joogana ay dhulka oogaa u qallala yahay waa la jooga haddana bariba haddana roobku ka daayo qoraxsin ba haddana qallashay kii bari jooga haddana qoraxsin waa u gudbi waayo buundooyinkana waa taqaanaa qaymaha ay ku fadhiyaan iyo maaragtay maaragtay qaymaha weyn ay ku fadhiyaan oo webiga ayaa laysaga gudbaa xagga gaadiidka iyo xagga dadweynaha